waxaan ka hadlayaa dhacdooyinka ka socda bixin iyo wow ee ay wado s s d f s s d f ay wado dhulboobka ay ka wadaan bixin iyo wow waxaan leeyahay joojiya war hartinimadu ma wax laysku dhacaa ma wax dhulka lagu qaataa war joojiya joojiyaan leeyahay waxaan leeyahay casho gudahood waa in halkaa lagaga waantoobaa nabadgelyadiinna iyo naftiinna ilaashada noo daaya annaga tallaabada aannu ka qaadno baad ogaan doontaan haddayan joojin madaxa ay reebto garowa waxaad arki doontaan wallaahi waxaad arki doontaan iyadoo oo bisaduhu ku dhex meeraan iyadoo bisaduhu ku dhex meeraan baad wallaahi arki doontaan oo jiridu ku dhex cayaarto
waxaan ka hadlayaa shaqaaqada ka soo cusboolaatay iyo dhulboobka aagga bixin ee u dhaxeeya garawe iyo buuro wadan waxaa si xushmad leh iyo naxariis leh uga codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo saddexda gole inay arrinkaa si degdega uga jawaab celiyaan taliyaha ciidanka isagana waxaa ka codsanayaa waad aragtaan dhulkii baa la boobayaa waa dhulqabsi ilaa iyo talyaaligii iyo ingiriiskii markuu la kala xukumay cashuurta waxaa laga qaadi jiray gobolka sool hataa ulaahi ciidamada qaranka haddayda ka guurin afar iyo labaatan saac jawaab degdegaad ka helaysaa ciidanka qaranka somalilan